anoo magaceygu yahay cabdisalaan cabdulaahi maxamuud waxaa naga soo biiray muqdisho adi bishii shanaad kabacdi waxaa imaada dhowsafareeb bishii lixaad aniga ayakana intaasa la socda kabacdina haddana albuuraa ku sugan ragga a kasoo toga asxaabteydana waxaan rabtaa inay ugu daysadaan aniga insha allah cabdisalaan maxamed cali ama ah waxaan soo la socday xildhibaan jaafar xamra laga soo qaaday beledweynaan kasoo deganay maxaasaa imaanay aalbuur iyo wadankaas iyo dhulkaas alla qabaa layiri dagaalun baan soo qaadnay waa kaasaa gorof iyo meelaan watii waxa dhalam aniga iyo mujaahidiintan u dhex mareen watii kasoo gudubnay waxaan imaanay alxamdulilah waxaan ka laabanay waxay xagga gaari rabay waxayna xag gaari rababo kadibna maxaas markaan tagane laba maalmood aan joogay meeshii mujaahidiintu ay qarxi doonaan oo ishaadi ay ku galeen gurigaasaan qoray aan wadiyo bakaama ku tiriyey waana kasii tegay balweyna diyaad ka raacay xamar aan iska galay saas daraadeed oo iskaga haray marka marka alxamdulilah intaasa raggi iga dambeyn dartaan waxaan leeyahay ragga ay la joogaan nolol istaa xaalaan ku noolnahay si nala soo dhaweeyo on kuraasistaan quruxda badan aan ugu fadhino in ugu soo fadhiistaan ay si raaxala u imaadaan meesha ay joogaan iyo kuleelka iyo lacag la-aanta iyo xabadda iyo duurkaas oonka u gudilayo in iskaga soo tagaan u bishaaray ah insha allah tacaala biidni illah anaa maxamed cabdisalaan maxamed ah waxaan kasoo tegay muqdisho kabacdin dhuusmaraama inad adiga hal bil camalaan ku jiray kabacdina waa kasoo baxay munaafiqiintaas hada ilaahay ku mahadsanad dheertaan hadda kuwa ku jiran waxaan leeyahay iskaga soo baxa meeshaas meel fiican maahane meel wanaagsan maahane anuu ah cabdullaahi ismaaciil axmed dhuxulow kuna dhashay jacar gaar ahaan galgaduud ka yimid muqdisho geeraboorka aadam cabde kasoo raaca diyaarad kuna soo degtay gurceel gurceel ka soo baxay maxaas ku soo degtay maxaas ka soo baxay wabxa ka dagaalamay ka laabtay maxaas ku degtay haddana kabacdi mujaahidiintu qaraxii meesha ka dhacay waqti joogay gadaal u laabtay laabashado laabtay aadan yabaal u laabtay aadan yabaal waqti joogay ciidankii gobol inta soo aaday aadan yabaal gobol lagu reeba qoladi aadan yabaal lagu reeba aan ku haray dagaalkii kabacdi dagaalka uu dhacay macasalaamu gadaalaan iskaga wada laabanay aniga waa laabtay waxa kalena waxay meel ay aadeen ma sheegi karo waxaan u baaqayaa ragga hadda naga jirana insha allahu inay yimaadiin ayagoo inugu daysadaan beriga ay maantay ay kasoo naqdaan ay balaayadaas iyo itixaankaas haysta ugu horreyn magacaaga noogu bilow bismillaah magacaygu waa axmed cali raage marka xigta halkeed ka timid maxaas ahayd waxaan ka imid muqdisho waxaana ahay waxaan kamid ahay nimanka ridada imise sana ka tirsaneed marka laba sano iyo muddadaas shaqadaadu maxay ahayd marka muddadaas bilo kamid a waxay ahayd macallin tababaraan ahay waxay ka dambeeyeen waxaan kamid ahay ilaalada dugsiga haranacna tababar miyaad soo martay nacam waxaan tababar kusoo qaatay dalka uganda muddo toddoba bilooda dalkan dib ugu soo laabtay haranacnacaan kusoo degay waxaan kamid noqday macalimiintii tababarka dugsiga nacnac koorsi ugu horey markaan soo saaray waxay ka dambeeyeen waxaan ku biiray ilaalada dugsiga nacnac ka waran marka intaasaad ka tirsaneed noloshaas siday ahayd noloshaygu nolosha qaaray kamid ahayd waxaan ahay askari haddee askari noloshiisa qof walba malay kartaa intaad ka tirsaneed marka ma aaminsanayd inaad ka tirsan tahay niman ridda ah oo gaalaal shaqey ilaa hadda leelaas igu soo riday mar dambe marka hore ma ogeyd markii aan ogaaday inaan niman ridda kamid ahane waa isiga soo tegay goormeed marka nimankan ka tagtay laba kun toban iyo afartii muddadaas iyo hadda ka dhexeed waxaan joogay muqdisho goormee kugu dhalata marka inaad soo gaarto wilaayaadka islaamka bilo ka hor igu dhalatay inaan soo gaaro walaya islaamka islaamka marka rag aan qaraabanayo meeshaan joogaan soo wacay marka waxaan yidhi aliga warbixiyo nimanyo walaya islaamka warbixinta la gudbiyo saasaan ku imid aalbuur waa kaa ka waran marka sidee lagugu soo dhaweeyay si fiican liisoo dhaweeyey ugu dambeyn marka maxaad ugu baaqaysaa maleeshiyaadka weli ku sugan sababta ridada waxaan ugu baaqayaa intii ama aan waxbaray ama ila mid aheyd ay kasoo baxaan ugu baaqaya ay soo gaaraan walaaya islaamka ka waran marka adiga ahaantaada farqiga u dhexeeya dhulka lagu maamulo shareecada islaamka iyo dhulka ay ka tirsan ridada aad iyo aad waxaa sareeya nolosha dhulka ay lagu maamulo shareecada islaamka ka waran dhulkaas intaas aan ku noolahay uun waa aadba meesha noloshii meesha la joogo nolosheedaan ku noolahay laakiin noloshii noloshaan noloshaan qaymo badan waa shareecada islaamka lagu nooliya meeshaan lagu dhaqmaa markaad soo gaartay kadib magaalooyinka lagu maamulo shareecada islaamka maxaad dareen xornimo xornimo iyo leyr caafimaad oo oo ku saabsan diinta islaamka iyo kudhaqankeeda shareecada magacayga waa saciid cabdinuur cabdulaahi waxaan ahay dhallinyarada lasoo qalday aan kamid ahay waxaan kasoo baxay xamar waxaa yar la yiraahdo cabdi maxamuud oo baawar iga soo dhiibay xamar oo igu yiri afar boqoraa lagu siinahay geedhow samreeb laba baawuraan ahayn baawur cabdibilaah dhuusmareebaan geynay dhuusmare markaan geeyay wax lacaga layguma siinin afar boqoloo door lay siinaayo geeriskii aan tagnay lix iyo toban baabuuraa ku jirtay oo xukumaya nin la yiraahdo xiirey lix iyo tobankii baabuur aniga inaan soo baxaan go-aansaday yar meesha joogay aan isku dagaalnay waa lay xiray markii lay xiray kabacdi caqabad waxaa lay saaray inaanan bixi karin oo meel aanan aadi karin alcamuum jaaniskeedaan helay waana kasoo baxay ceelgarasaan imaaday ceelgaras markii aan imaaday waxaa walaayada laisoo gudbiyey oo dhinaca ceelbuur sidaasaana ku imid ceelbuur hay ka waran noloshaada iyo sidii lagugu soo dhaweeyay wilaayada galguduud maya si fiicana laisoo dhaweeyey wax caqabada kalama kulmin si hersaraa laigu soo dhaweeyey ilaahayna waxaan rajeynayaa inta dhimana in ilaahay uu ii dhammaystiro marka maxaa kugu kalifa inaad isaga soo baxda diin xumadeeda aan iskaga soo tegay inaysan waxaa sharci ahayn diinna ahayn darteedaan uga soo tegay hooyaday aan igu tashkiiliday waana qaatay waana kasoo tegay muddo inta aa ka tirsan marka nimanka Waa- haa waxaan ka tirsanaay bil toban iyo saddex maalin aan ka tirsanaa waa ka baabuurkaas xagga aan ka soo waday iyo markii aan dhuusamareeb keenay een, geerishkaas unbaan joogay wax kaletoon qabtay ma jirin markii aan go'aansaday inaan soo baxana dagaal yaraan meeshii ku galay waana lay xiray kabacdina jaaniskeedaan raadsaday caqabada lay saar ma bixi kartid aa layiri meel uma dhaqaaqi kartid sidii aan uga soo jaaniskeeda markaan uga soo faa'iidaysan uga soo baxay magaciigu waa maxdi cali salaad oo ka yimiday magaalada xamar shaqay jira dowladda ridada la anaga isaga lama tacaamul jirin waxaan musharkan musharkan kula tacaamul jirnay musharkan wuuna soo dari jiray marka tacaamulka badano nama dhexle xaqsi jirin ilaa dad u shaqeeyo shaqaalaan hayn suranin lacag haysto iska hay laa noloshaynu waxay meel is- iska dhexaad iyo iska heed noloshiisoo kale may laakiin meel iska dhexaad iska heed may may laba askari lasoo jirta labana xafdaan ku joognay labana gaari u saarneed askar kale midda afartan askari bisan ku hayn laba xafad u joogto iyo laba askari cad mar hore ma kasoo tegi lahay nin gaala inaan u shaqeydan oga amba dembiilaa ya waxay ugu dhaatay aniga markaa inaan soo baxda macay waan soo wacay waxaa idhi walaadaha la weydiiyo ninkaan shaqadaan waxay aan ku- aan ku jiray waxaa laisoo weysiiyey shaqada inay shaqa dembiilaha oo nin qof firdida aan u shaqey jiraysa hadda inaan ka tobo keenoon wadankayga walaadahii soo dhex galaan u imid